Jamciyadda Nuur al ayaa magaalada Boorama ka daahfurtay barnaamij loogu talagalay in si lacag la'aan ah loogu baro xifdinta Qur'aanka Kariimka ah carruurta danyarta iyo agoonta ah ee ku nool magaaladaasi. Barnaamijka ayaa waxaa lagu daahfuray konton arday oo isugu jirta agoon iyo danyar, kuwaasoo aan awoodin kharashaadka wax ay ku baran lahaayeen. Guddoomiyaha Jamciyadda Nuur al ee gobolka Awdal ayaa ka warbixiyay daahfurka barnaamijka.
inaan furno daahfurno barnaamijkii agoonta iyo danyarta loogu talagalay in waxbarasho lacag la'aan ay ku helaan waxaa hadda dhigtaa waa konton arday waxyar baa ka dhiman baan malaynayaa oo hablo iyo inamaba iskugu jira gelinka hore dhigtaan wax lacagoo laga qaadayna ma jirto waxaana runtii arrintaasi ilaahi subxaana wa tacaala xaggiisa marka laga yimaado suurtageliyey dhalinyaro ku nool markaa qurbaha oo runtii aan kala hadalnay kala sheekaysanay sidii markaa carruurta kaleba ay waxbarasho u helayeen inay waxbarasho u helaan Dhanka kale, qaar ka mid ah xubnihii ka qaybgalay daafurka barnaamijka ayaa si wadajir ah u bogaadiyey Jamciyadda Nuur al Islaam, iyagoona kula dardaarmay ardayda inay ka faa'iidaystaan fursadda.
waad mahadsantihiin ilaahay diinta iyo khayrka iyo xasanaadka intaba allah inoo aqbalo ilaahay inagana barakada inii saaro annaga ilaahay ubadkaa nagu asturo waalidadii haddaanaayna allah noo barakeeyo alxamdulilah rabbilcaalamiin dadka muslimiinta ee kafaalo qaaday ee carruurtan yaryar ee u suurtageliyey halkan inay wax saa ugu dhigtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cumriga ha u barkeeyo aamiinu dhaha macallimiinta iyo maamulka ee macadkan ee nuur islaam muasada nuur islaam ee dadaalka iyo juhdiga ku bixisayna iyakana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo marka waxaa la rabaa waalidiintu inay ka qayb qaataan tarbiyada carruurta oyna ku eegin kalahaata macallinkan waxu dhigaya qof kastoo ku dhiirada oo agoon noloshiisa kafalo qaata wuxuu helayaa jannadaas nebi maxamed inuu kula rafiiqo calayhi salaatu wassalaam yacni marka jannada nebi maxamed lagula rafiiqayaay maaha shay markaa yar maaha ilaahay jannadiisu waa mid qaaliya weeyaan laakiin waxaa lagu helayaa waa agoon in la kafaalo qaato wax agoon lagu kafaalo qaatana waxa ugu fiican taa maanta waxa weyn la kafaalo qaatay oo ah waxbarashadiisa Magaalada Boorame ee gobolka Awdal ayaa waxaa ku nool carruur isugu jirto agoon iyo danyar, kuwaasi oo qoysaskooda aan awoodin kharashaadkii uga bixin lahaayeen waxbarashada.